iyadoo uu maamulka la baxay jubbaland wajahayo xaalad cakirnaan ah iyo sugnaan la'aan ka haysata dhinacyo badan haddana waxaa soo baxaya warar kale oo sheegaya in uu mar kale karaar qaadanayo khilaaf xooggan oo soo kala dhexgalay saraakiisha ugu sarraysa ciidamada uu dhistay maamulkaas ilaa wareedyo muhiim ah kuna sugan magaalada kismaayo ee xarunta u ah maamulka jubbaland ayaa daaha ka rogay in axmed madoobe hogaamiyaha dib loo doortay ee maamulka jubbaland oo ay dad badan u arkaan in uu isaga isku caana shubay uu xabsiga u taxaabay taliyihii ugu sarreeyey ciidamada maamulka halka saraakiil kalena uu dallacsiiyey kuwaasi oo kasbaday kalsoonida axmed madoobe oo wajahaya weerar adag oo oga imaanaya dhanka kooxda fadhida filla soomaaliya saraakiil kale oo aanan tiradooda la xadidin ayaa iyagana la sheegay in la dhigay xabsiga magaalada kismaayo kuwaasi oo lagu eedeeyey in ay xiriir hoose la lahaayeen xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka oo ka mid ah nimanka ay sida ba'an isku hayaan axmed madoobe waxyaabaha tooshka ku qabanaya muranka sii xoogaysanaya ee ka dhex taagan gudaha maamulka isku magacaabay jubbaland waa in mar kale ay aroornimadii saaka deegaanka buurgaaba ay iskaga ruqaansadeen askar gaaraysa laba boqol kuwaasi oo iska dhiibay deegaanka raaskaamboni oo ay joogaan maleeshiya daacad u ah xamse cabdi barre iyo filla soomaaliya walow war ka soo baxay maamulka jubbaland lagu beeniyey sheegashada dowladda federaalka sida ay wararku sheegayaan taliyaha ciidamada lugta ee dowladda xasan sheekh maxamuud ayaa kala furfurid ku haya ciidamada axmed madoobe isagoona adeegsanaya wasiilada ballanqaadka lacaga boqolaal kun oo dollar ahna ku xarqinaya ciidamada axmed madoobe oo u muuqda kuwo ay gaajo daashatay qaarkoodna ayba horay u sheegeen in uusan axmed madoobe waxba siinin warar kale ayaa sheegaya in axmed madoobe uu ku howlan yahay sidii uu isaga u hogaamin lahaa ciidamada maamulkiisa kadibna uu dullaan ugu qaadi lahaa deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka hogaamiyaha maamulka jubbaland ayaa kal sii horraysay oo u hadlay waxa uu sheegay in ciidamada ka soo horjeeda maamulkiisa ee ku sugan deegaanka raaskaamboni ay siinayaan muddo shan iyo toban maalin ah marka ay dhammaato muddadaasna waxa uu ku goodiyey in uu tallaabo adag qaadi doono taasi oo ay mas-uuliyaddeedana sida uu sheegay ay tunka u ridanaysa dowladda federaalka